aad baad umahadsan tihiin hadda waxaa soo gaaray wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicaziiz xasan maxamed laftagreen degmada waajid ee gobolka bakool hadduuna soo gaaray degmada uu kusugan yahay madaxweynaha soo dhaweyntii iyo shacabkii la kulankiisa oo mataqaana uu bilaabi doonaa wafdiga waxaa kamid ah wasiira wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano heer federaala iyo sidoo kale xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kala duwan aad baana loo soo dhaweyey madaxweynuhu waa tahay socdaalka madaxweynuhu marka maxaa lagu sifeeyey ujeedada halkaa uu u gaaray socdaalka madaxweynaha waa socdaal in muddooyina socday oo uu ka mid ahaa madaxweynuhu ku maraayay dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhowr degmo ka midana lagu tegay dawaajibna ay ka mid tahay degmooyinka ka mid ah dowlad goboleedka koonfur galbeed uu socdaalka ku maray maanta uu joogo socdaalkana wuxuu uu ku kooban yahay mase ay ku saabsan yahay siduu madaxweynaha ugu kuurgeli lahaa xaaladaha shacabka ay ku sugan yihiin degmooyinka kala duwan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ha noqoto dhanka nololeed caafimaad ahaan waxbarashadooda inuu degmada xogtooda lasoo helo maadaama aad ogtihiin roobab badan ay deeen sidoo kale oo fataxadyo badan ay jiraan siduu xogta degmooyinku madaxweynaha indhihiisa ugu soo arki lahaa taas socdaalka intaasuu ku kooban yahay degmooyin badanuuna kusoo maray madaxweynuhu sidaad la socotaan laba maalmood ka hor wuxuu joogay degmada berdaale ee gobolka baay saas oo kale degmada marka bara oo ah caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isla usbuucan saddex degmo oo ka mid ah sideed iyo tobanka degmo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu hadda isla isbuucan uu sii maray marka socdaalka intaasuu ku kooban yahay sidii xogta iyo nolosha iyo amni iyo caafimaada bulshada degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhibaatooyin badan oo oo dhan amni iyo waxyaaba badan ay haysaan oo fatahaadyo badan ay dhaceen siduu madaxweynuhu indhihiisa ugu soo arki lahaa indhindhinteen indhindhayn iyo ukuurgalid uu ku kooban yahay safarka wasiir degmada waajid markaan ka hadalno waxay qayb ka tahay degmooyinka go'doosan ee gobolka bokool arrimahaasi qorshayaal la xiriira ma jiraan sidii lasugu furi lahaa waxay ka mid tahay madaxweynuhu baahida rasmiga ay ka jirta uu ogaanay dhanka amni ahaan sidii wax loogu bedeli lahay maadaama aad ogtahay degmooyinka dhammaantood go-doon bay ku wada jiraan mid walba waxay tahay in diyaarad lagu tago sidii taa loogu gudbi lahaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay ay shaqo badan iyo wakti badan ay gelinaysaa sidii ciidamada dib loogu habeyn lahaa oo wadooyinka degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeedna la isugu furi lahaa siday wax iskaga bedeli lahayd maadaama shacabka dhibaato badan ay kala kulmaan wadooyinkana xiran ay adag tahay dadku noloshooda iyo maciishadii ay ku noolaan lahayn wax walba ay aada qaali u yihiin weliba si gaara gobolka bokool iyo meelahan mataqaana ay wada xiran yihiin marka waa waa taa bulshada in lagala tashto bulshaduna ay qayb ka geysato wada shaqayn dhowna ayna dawladda kala kala yeelato sidii shacabka iyo dawladda isaga gacansiin lahaayeen sidii wadooyinkan iyo nolosha magaalooyinkan oo oo in badan sanado badan ku sugnaa dhibaatooyin badan ay ku hayeen nimankan sidii looga bixi lahaa dhibaatadaas wadooyinkan ay ugu furmi lahaayeen ay dadkuna noloshooda dib ugu heli lahayn marka madaxweynuhu taas buu shacabka iyo oo mas-uuliyiinta degmooyinka iyo ciidamada inuu soo arko indhihiisa uu kusoo arkay marka socdaalka intaas iyo in ka badan buu ku kooban yahay su-aasheeda ugu dambayta saacad wasiir degmooyinka in badan madaxweynaha uu soo maray sida xudur oo kale markaan soo qaato waxa uu ka soo fuliyey mashaariicyo kala gedisan sidaan ka warhayno bardaale iyo ceel berde sidoo kale mar uu iyana kormeer uu ku marayey sida ay isla mid ah mashaariicyo badan uu madaxweynaha kasoo horgeliyey waajid waxyaabaha kaga qorshaysan madaxweynaha sida mashaariicyada oo kale maxaa ka mid ah ama u waaweyn haddaadna la wadaagi karto
aad baad umahadsan tahay waa sax madaxweyne horta degmooyinkan waa degmo go-doonsan sidoo kalena indhaha caalamka ka xiran marka madaxweynuhu safarkiisay ka mid tahay in bulshada caalamka iyo hay-adaha adduunka iyo dowladaha dowladda federaalka indhahooda lagu soo jeediyo degmooyinkan ay yihiin mid ay mas-uuliyiintu ay tegi karaan oo si nabadgelyo intay ku tagaan ay nabadgelyo kusoo noqon karaan waa mid madaxweynuhu ku dhiirigelinayo in bulshada caalamka oo soomaalidu taageertana ay ka shaqayn karaan hay-aduhu maadaama degmooyinka go-doonsan badankood laga aaminsan yahay in xag abni ahaan aan loo tegi karin meelo go-doonsan ay noqdeen madaxweynuhu wuxuu u yahay waddadii u furi lahayd oo inuu tago bulshada caalamka indhaha uu tusiyo adduunka in degmooyinkan la tegi karo dadkuna ay si nabadgelya mas-uuliyiinta intaga ugu soo laaban karaan sidoo kale mashaariic kala duwan sidii loogu soo furi lahaa waad ogtihiin waxbarashadii baa baaba'san caafimaadkii baa sidoo kale baaba'san noloshii dadka halkan ku nool degmo kastoo aad tegtid nolosheeda waa mid aada u liidata marka mid walbo madaxweynuhuna tagana isbedel unbaa ku imaanaya mashaariic baa la furaya marka isla sidii oo kale waxaa la furi doonaa mashaariic madaxweynuhuna wuxuu ugu baaqi doonaa bulshada caalamka iyo hay-adaha soomaaliya taageere inay wax u qabtaan bulshadan dhibaatada ay haysato degmooyinkuna ay amni yihiin si nabadgelyana loo imaan karo si nabadgelyana dadku ugu laaban karaan dadkuna ay yihiin dad amnigooda ka shaqaystay oo iska xil saaray wax badana ka qabsaday ayna diyaar u yihiin cid allaale idii timaada inay si wanaagsan ay usoo dhaweeyaan ayna la shaqeeyaan qofkii shaqan ka raban wax u qabanayan ay gacmo furan kusoo dhaweeyaan marka madaxweynuhu wuxuu yahay inuu caalamkii indhaha caalamkii kana heedahabu u furo uu tuso in ay u baahan yihiin dadkan in la kaalmeeyo in wax loo qabto in waxbarashadii caafimaadkooda dib ay u helaan ayna suurtagal tahay cid allaale ciddii wax u tari karta inay u timaado si nabadgelyo imaan karto ayna ku noqon karta